kalluumeysatada iyo ganacsatada ka shaqeeya adeega kalluunka ama malaayka ee magaalada Boosaaso ayaa ku murugsan kalluun yaraanta maalmo ugu ku jirta xeebo gobolka Bariya kalluumeysatada ayaa arintun ka micneeyeen xaalufinta iyo kalluumeysatada ajaanibka ku wadan xeebo badda case ee Soomaaliya Maxamed Iid Jaamac oo kumid ah iskaashatooyinka kalluumeysatada magaalada Boosaaso ayaa ku waramaya sababo sheeneya kalluun yaraanta marka waxyaabaha sababeeyey waxaa ka mid ah kalluumada xilliga xagaaga ah la gaadi jiray oo fiilanta lagu qabsan jiray dee isbaaraa baa loo dhigtay intuusan maaragtay waqtigiisina gaarin baa isbaara loo dhigtay marka saasaa waxay keentay in kalluunkii yaraado dadkii ka shaqaysan jirana ay u fadhiyaan shaqola'aan dadkii dee cunnadii iyo wixii la heli lahay magaalooyinkiina ay noqdaan in markaa kalluunkii la waayeba wakhti dheer buu u yahay mar mar ka dambeeya waa sii adkaanaysaa wakhti dheer buu u yahay xilligaan aynu ku jirno kalluunka shabaagta ma shaqayn jirin waxaa shaqeeya kalluun lagu jirib lagu qabto oo shaayad nooc qaab loo qabto shaayadda la yidhaahdo oo jirib lagu qabto kalluunkaasaa la heli jiro oo gaadiidka yararkaahay keeni jireen xilligan dabayshan dhacayso xagaaga oo kale isagiina waxa weeye muddoba lama hayo waxaana sababaynaya dee wixii kalluunku waa issoo raacaa waa sida naqa oo kale weeye meesha marka dee markii lagu laayey oo lagu qabtay hal mar sariiq la gelinayo gebigiisaba oo la gelinayo ladan abuukar jaamac oo ku mid ee bilaantaga ganacsadaasa kalluunka ayaa sheegtay in iyo kalluun laantuun magaalada boosaaso lagu dareemay iyo gobolada puntland welibana fariin yeedirtay in madawiinaha puntland walku qabada maxaan qabanay de waa nimaanaa waana noqonaa waa nimaanaa waa noqonaa wax allaaliya waxaan qabanaynaa karta ma jirto halkaas anaga shaqadayadu ahayn waana ku qasbana inaan nimaano intaan ola waxbaa ina dhaafaayo gaadiidkiio faaruqaana noo soo noqda ilaa iyo gaalkacyo ilaa baran ilaa maxay hayteen meesha la yidhaahdo intaasoo dhan ceergaabo intaasoo dhan baa loo rari jir maxaan rarnaa qallaylankee ma jirto kayd ma leh ankee dadku hadday kaydayaan kaydkay ku baxsadaan wax noo kaydsanaan haysanaana ma jirto saasaa loo dhawaaqaya maxay meheradii ilaa ceergaabo ilaa gaalkacyo ilaa garoowe ilaa qardho carmo laag baa ugu dhow maxay intaan onagu dhoofin wax allaale waxaanu haynaana ma jirto kadina waxay ku wada xiran yihiin badda iyo khayraadka ka soo baxa wax allaale wax imaanayaana ma jirto gaadiidka keenayeen marka de waa alxamdulillah wixii ilaahay keeno kalluumadu isma bixinayaan ka shidaalka wada ee qiimaha maxay ta lagu gadaayaa ka dabiri maayo maxay ta shidaalkiisii iyo qarashku soo galay annagu haddaan qaadano naga dabiri maayo waxaan gelinay oo maxay tan ahaa maxay tan qalliinkii iyo cashuurtii iyo maxay ta barafkii isma bixin karo wax meeshii igu xirnayda waxaan rabaa waxma mahayo maxaan hayaa iyaguna waxay leeyihin khasaaraan ku sugna maalin wadda raashidki waa daadin haddayaan kalluun helin iyaguna raashidki waa daadinaya khasaaray ku sugan yihiin cabdulaahi maxamed ashire weliba usuuna ku mid ayaa dhalinyarada ka shaqaysadaasa kalluunka iyo weliba uusa sheega iyo wajahdiya shaqo la-aan xoogana maalmahan shaqa ma jirto horda meesha shaqa ma jirto kalluun la-aan jirto wax shaqa maa qabo hadda hasaam wuu libisanahay guryey baan toos u aadaya hadda marka madaxweynahan waxaa ga codsaylaha jariifka oo badda qashinka ku shubaya oo baddayna baabi'iyey annaga baddayna waa ku noqonaynaa muwaatiniin baan ahay anugu bad iyo iyo gaargacan waxaa ilmaa qaar anugu